magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjiminayeen arday ka baxday maxadka alimaamu shucba kuwaasi oo bartay qur-aanka kariimka waxaa ka qeyb galay munaasabada maamulka maxadka waalidiin bahda waxbarashada iyo bulshada qeybahooda kala duwan daahire cabdi xuseen maamul ku-xigeenka maxadka alimaamu shucba ayaa ka warbixiyey ardayda qalinjiminaysa dufcadii saddexaad ee ka qalin jabinaysa mu'asasatu limaami shucba liltacliimi waltanmiya oo caddadkoodu gaaraya ardayda ilaa iyo boqol konton iyo shan arday oo ka kala socda dhammaan qaybaha kala duwan ee mu'asasada aqsaamteedu ay ka kooban tahay hadday tahay qaybta alqiraa'a waalkitaaba hadday tahay qaybta xifdiga qur'aanka kariimka ah hadday tahay qaybta ijaasaadka qur'aanka kariimka ah oo qaar ka mid a qiraa'aadkii ardaydu ay ku qaadanayaan xubnaha ka qeyb galay munaasabada ayaa ardayda bogaadiyey waxbarashadooda iyo heerka ay soo gaareen waxaa kale oo aan ku boorinaya dhallinyarada waddada weli weeye waddada way dheer tahay cilmiga haddaa bilowdeen waxaa la iska rabaa inaad qiraa'aadkii sii barataan macallinka aad ku sii akhrisaan qiraa'ooyin kale iyo riwaayooyin kale saas aynu ku boorinaynaa
wiilasha iyo gabdhaha culumta sharciga wax ka bartay waan u hambalyeynaynaa waxaana leenahay insha allahu tacaala sii siyaadiya ku dadaala inaad cilmiga sii kororsataan waalidiintii ku tarbiyeeyey ee la jeclaystay in meelaha noocaana ay geeyaan oo diinka ilaahay lagu baranayana ayagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahayga garansiiyey ayaa mahadda iska leh inaan u hambalyeeyo maamulka iyo macallimiinta mu'asasatu shucba oo runtii noola sheegay khayr badan oo mu'asasadu ay waddo mu'asasatu alimaam shucba waa madraso runtii sida muuqaalkeeda iyo miraheeda ka muuqda ummadda macno weyn ugu fadhisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku guuleeyey hadafkii sare oo ay u socdeen iyo khidmadii iyo adeegay ummadda u hayeen ummaddana maanta waalid kasta waxaa welwal ku haaya carruurka u dhalay iyo midka uu waalid kale u yahay awwe u yahay oo ku dhex nool caalam asaga dhammi hal tuulo isugu yimid ijaasadii aad qaadateen waxaa laydinka doonayaa inaad sii dadaashaan oo qur'aanka macaanidiisa iyo culuumtiisa kala duwan aad ku sii dadaashaan xalaqaadka cilmiga ah ee markaska uu leeyahana aan aada uga warqabno dufcadan ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka baxdo maxadka alimaamu shucba oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee magaalada muqdisho